kaambadar oo ka mid ah kaamamka ku yaala xaafadda Farjano ee magaalada Kismaayo ayna ku nool yihiin qoysas barakacayaal iyo danyar isugu jira ayaa waxaa haysata daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah daruufaha ay la daaladhacayaan barakacayaasha kaambadar ayaa waxaa ka mid ah shaqola-aan baahsan ciriira ka jira goobta ay degan yihiin iyo baahyo kale oo intaasi ka badan guddoomiyaha kaamka badar aadan mursal cadow ayaa ka warbixiyey daruufaha nololeed ee ku gadaaman barakacyaasha ku nool kaambadar walahi kaamkan waa kaam beder haddana laba u qaybsamaa one iyo two ayuu yahay wanka waa toddobaatan iyo shan qoys ayaa ku nool iyadoo meel yar ay iska tahay tuugan waxaa ku nool boqol kow iyo toban qoys maadaama meeshu ay meelyar meel yar tahay caqabadaha ay ka jiraan inta badan waa ujeedaan idinku naftirkiina waad soo marteenoo ciriiri aada u weyn ayaa ka jira kaamka dhexdiisa ah haddii weli waxay ugu daran tahay maalmihii roobka da-ayo hadduu roob imaado isku socodkii qoysaskii iyo lisbooqan lahaa caqabad ayaa ka imaanaysa insha allah taasna waxaa sabaysa ciriiriga ay qabaan awgiis dadka way ganacsadaan waxyaabo ama miisas yaryar oo qudaar iyo waxyaabahaas ay ku iibiyaan ayaa meesha ku yaala marka insha allah inta badanna waxyaabaha caqabad ay kaga imada ayaa waxaa ah inta badan waxaa taakuleeya oo xataa oo garab ay u helaan haddii hay-adaha oo samafalayaasha ay wax siiyaan miisaskooda xoogaa inuu camir maayo waxyaasaa ka dareemi maadaama dukaamo waaweyn uusan ahayn oo meelo badan ama raashin badan laga soo degsanayo uusan ahayn waxyaabo yar yar inuu yahay haddana waxaa waaye haddii oo kaamka shaqo la-aansan camal ay dhacdo socodkii ganacsigaas aaduu u liitaa